alxamdu lilaah rb اlcaalamiin wslى اllah lى muxamed wla ali muxamed wslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray suuratu saafaat tafsiirkeedaynu kusoo jiray waxaynu joognay aayadda boqol iyo labayo labaatan baynu joognay allah wuxuu yidhi waina ilyaasa la min almursaliin waina ilyaasa nebi ilyaas calayhi asalaatu wassalaam la min almursaliin rasuullada la soo diruu ka mid ahaaday waa rasuul rasuullada ka mid a id qaala liqowmihi alaa tattaquun rasuullada la soo diray wuxuu ka mid ahaaday id qaala goortuu yidhi liqowmihi qowmkiisa ku yidhi alaa tattaquun weji labaad waa in udkur loo qadaro udkur waxaad xustaa oo qowmkaaga u sheegtaa amaba adigu aad xasuusataa id qaala goortuu yidhi liqowmihi qowmkiisii uu ku yidhi ilyaas liqowmihi qowmkiisii uu ku yidhi ilyaas alaa tattaquun miyaydaan ilaahay ka baqayn maa ilaahay ka baqataan maa ilaahay ka baqataan atadcuuna baclan atadcuuna miyaa caabudaysaan baclan sanamka bacli la yidhahdo miyaa caabudaysaan wa tadaruuna miyaa ka tegaysaan axsana alkhaaliqiin cid wax samaysa kii ugu wanaagga badnaa miyaa ka tegaysaan oo axsana alkhaaliqiin looga jeedo axsana alsaaniciin ama weji labaad alkhaaliqiin in laga tilmaamayo almuqadiriin watadaruuna miyaa ka tegaysaan axsana alkhaaliqiin ay axsana almuqadiriin cid wax qadarta oo jaangoysa ciddii ugu wanaagsanayd inaa caabuddaan miyaa ka tegaysaan axsana alkhaaliqiinna waxaa loo jeedaa allah ayaa loo jeedaa waayo erayga khalqi mar waxaa loo isticmaalaa bimacna taqdiir sidaynu sheegi doonno insha allahu tacaala wejigaa hore aynu sheegnay ee labada u sii kala farcamay waxay noqonaysaa inay ku cadfan tahay watadaruuna tadacuuna inay ku cadfan tahay calaa haadaa waxay noqonaysaa inuu istifaamku ku dhacayo weji labaad waxaa bannaan in laga dhigo xaal laga dhigo jumladan oo watadaruuna la yidhahdo waa jumla xaaliya haddaba waxaa jirtay ficilka mudaaric isagoo muhbata oo aan nafyigelin hadduu xaal dhaco waxay qaacidadu ahayd waaw lama geliyo ee damiir buu qaataa laakiin wow ma galo wadaatu bad'in bimudaaricin habat xawat damiiran wa min alwaawi khalat waa ka ibnu maalik odhanaya yacnii mid waxa weeye lagu bilaabay jumlo lagu bilaabay ficil mudaaric lagu bilaabay oo muhbat ah hadduu xaal dhaco damiir bay koobsataa laakiin waaw waa ka madhnaataa haddana waaw baa ku jira see loo xaalaynayaa culammadu taasoo kale waxay yidhaahdaan waxaa la qadarayaa jumladu inay tahay jumla ismiya oo damiir baa la qadaraya waatuu ibnu maalik odhanayo wadaatu waawin bacda hanwi mubtada lahu lmudaarica jcalanna musnada yacnii mid wow u saaxiiba bimacnaa jumlo ficil mudaaricah oo xaal dhacday oo muhbat ah oo xaal dhacday haddii wow ay u saaxiib tahay oo wow galo waxaad niyeysaa wowga dabadii mubtade niye yacni mubtade qadar mudaaricana waxaad uga dhigtaa khabar uga dhig calaa haadaa waxay noqonaysaa in markaa loo qadaro damiir loo qadaro oo waxaa macnuhu u dhacayaa atadcuuna baclan ma waxaa caabudaysaan bacli miyaa caabudaysaan wa tadaruuna walxaal antum idinku tadaruuna aa ka tegaysaan axsana alkhaaliqiin cid wax qadarta oo jaangoysa ciddii ugu wanaagsanayd oo allaah ah inaa caabuddaan aa ka tegaysaan allaha rabbakum rabba aabaa'ikum alwaliin ka bedel axsana alkhaaliqiin aa ka tegaysaan allaaha allah aa ka tegaysaan inaa caabuddaan rabbakum oo rabbigiin ahaaday wa rabba aabaa'ikum iyo aabbayaashiina rabbigoodii ahaaday aabbayaashaasoo alawwaliina kuwii horreeyey ah fakadabuuhu allah wuxuu idhi waa beeniyeen yacnii qowmkii loo soo diray baa badankoodii ay beeniyeen ilyaas bay beeniyeen fa innahum lamuxdaruun fa innahum yagu lamuxdaruun waa qaar cadaabka lagu xaadirinayo weeyo cadaabka la gelinaayo agsarka culammadu saasay u fasiraan bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen lamuxdaruun waxaa loo jeedaa agtayada ayaa la soo xaadirinayaa xisaab iyo jazaa ayaa loo soo xaadirinayaa oo waxaa loo soo xaadirinayaa si waxa weeye loo xisaabo ayaa loo soo xaadirinayaa waayo halkan lama sheegin bay yidhaahdeen yacnii cadaabkii lama sheegin waxaana soo aroortay khalqigoo dhan in xisaab iyo abaalmarin loo soo xaadiriyaana waa soo aroortay oo allah wuxuu yidhi in kaanat ilaa sayxatan waaxidatan faidaa hum jamiicun ladayna muxdaruun waxaa loo jeedaa waxaa loo soo xaadirinayaa jazaa iyo abaalmarin iyo xisaabis baa loo soo xaadirinaya ilaa cibaad allaahi almukhlasiin haddii lagu socdo wejiga hore wuxuu noqonayaa istisnaagu munqatic oo ah markaa cadaabkaa lagu soo xaadirinayaa ilaa cibaad allaahi laakina cibaad allaahi ha yeeshee addoommada ilaahay oo almukhlasiina la gaar yeelay oo ilaahay xushay oo gaar ka yeeshay oo qaar u khaalisa ka dhigtay iyagu waa ka badbaadayaan cadaabka oo cadaabka ma gelayaan haddii lagu socdo wejiga labaad oo ah markaa abaalmarin baa loo soo xaadirinaya markaana waxa weeye addoommada ilaahay ee mukhlasiintii kuwa abaalmarinta loo soo xaadirinaya waa ka mid calaa haada waxay noqonaysaa markaana in istisnaaga munqatic laga dhigo oo la yidhaahdo ha yeeshee addoommada ilaahay ee mukhlasiinta ah iyagu waa badbaadayaan oo waxa weeye markaa la soo xaadiriyo waxay noqonayaan qaar naar ka badbaaday noqonayaan wa taraknaa calayhi fi alaakhiriin allah wuxuu idhi waxaannu kaga tagnoo ku baaqi yeellay korkiisa ilyaas nebi ilyaas fi alaakhiriin ummadaha dambe gudahooda iyo dhexdooda ayaannu ku baaqi yeellay inay ammaanaan ayaannu ku baaqi yeellay oo mid ku hadhay oo ku sugan ka yeellay salaamun calaa ilyaasiin salaamun nabadgelyo calaa ilyaasiin ilyaas korkiisa ha ahaato oo in looga jeedo ilyaasiin ilyaas laftiisa in looga jeedo weji labaad culammada qaarkood waxay yidhaahdeen jamaca la jamciyey waxaa laga qaadanayaa waa isaga iyo ciddii wehelisay ee rumaysay ayaa ilyaasiin la yidhi saasaa loo jamciyey oo jamaca looga dhigay qiraa'o labaad waxaa la akhriyey calaa aali yaasiin aali yaasiinna qira' ahaan baa la akhriyey qiraa'adaa lafteedu waxay aqbalaysaa inay soo galaan atbaacdii ilyaas raacdayna inay soo galaan inkastoo wakhtiyada qaarkood aalu kada loo isticmaalo naftiisa loo isticmaalo oo marka la yidhaahdo aalu fircawn bacdi culammada ka midi waxay u fasireen in loo jeedo fircawn nafsuh allah wuxuu yidhi inna kadalika najzi almuxsiniin annagu abaalmarintaas la mida waxaannu abaal marinaynaa kuwa samafalay ayaannu abaal marinaynaa innahu ilyaas min cibaadina wuxuu ka mid ahaaday addoommadayaduu ka mid ahaaday waa cubuudiya khaasa addoommadaasoo almu'miniina kuwii mu'miniinta ahaa ahaaday ilaahay halkan wuxuu inoogu sheegayaa qisada nebi ilyaas buu ilaahay inoo sheegayaa marka nebiyada ilaahay waxaa ka mid ahaa iyo rasuullada ilaahay rasuul la yidhaahdo ilyaas la yidhaahdo bacdi culammada ka mida ayaa waxay yidhaahdeen ilyaas waa idriis laftiisa culammada qaarkoodna waa kala duween oo waxay ka dhigeen inay kala laba yihiin marka rasuul ilyaas la yidhaahdo ayaa rasuullada ilaahay ka mid ahaa waxaa loo soo diray qowm baa loo soo diray qowmkaasi waxay caabudi jireen sanam la yidhaha bacli qaar waxay yidhaahdeen waxay ahayd asalkeedu gabadh bay ahayd bay yidhaahdeen qaar waxay yidhaahdeen waxay markaa wuxuu ahaa bacligu sanam dahaba ayuu ahaa markaa sanamkaasay caabudi jireen magaalada baclabaka la yidhaahdo ee lubnaan ka mid ah waa ta loo nisbaynayo oo bacli meeshaasaa lagu caabudi jiraa la yidhi markii dambena waxaa laga dhigay ismi masjiya laga dhigay oo baclabaka ayaa la yidhi bakadanna waxay yidhaahdeen waa markaa mid markii dambe meesha ka tarin jiray hadda dadka ku nool waxaa u badan muslimiin baa u badan markaa sanamka bacli la yidhaahdo miyaa caabudi jirteen kutubuhu waxay qorayaan sida qurtubiga iyo futuuxaadkii ay qorayaan sanamkaas bacli la yidhaahdo shaydaanku intuu dhex galo ayuu dadka la hadli jiray hadal ay maqlayaan markaasuu wax u yeedhin jiray waxaa sameeya waxaa ka taga shariicata dalaal buu u akhrin jiray markaasaa sadanadu iyagoo maqlaya kuwa ilaaliye dul joogaa ay ka qori jireen dabeedna dadka sidaa ugu sheegi jireen shaydaanku wuxuu leeyahy dhagaro fara badan buu leeyey yacnii qofka markuu doonayo inuu lumiyo wuxuu u isticmaalayaa habab kala duwan buu u isticmaalayaa suu qofka u lumiyo ruuxi aan waxba garanaynin marka shay la yidhi waa la ictiqaadsan yaho dadka qaarkood ay ictiqaadsan yihiin ay uu hadlo oo hadal ka baxo oo uu yidhaahdo markaa waxaa ma sanamkan baa hadlaya ma dhagaxan baa hadlaya ma qabrigan baa hadlaya ma geedkan baa hadlaya ma looxan baa hadlaya oo deed la yidhaha waxaa yeel waxaa ha yeelin waa lagu barakeeyey waxaasaa lagu siiyey saayo saa waa inaad yeeshaa haddaad yeeli weyda iska jir waxa kugu dhaca dadka waxa weye wax magaratadii waa iska raacayaan oo wixii bay iskala imanayaan waa sida dadka qaarkood shaytaanku ugu lumiyo xabaalaha dadka qaarkoodoo la ictiqaadsan yahay oo awliye loo qabo yacni xabaalahooda agtooda ugu lumiyo oo wakhtiyada qaarkood intuu qabrigii u muujiyo sidii wax kala dilaacay ayaa wuxuu u muujinayaa inuu markaa sheikh ka soo baxay cimaamadani markaasuu odhanayaa saaya saaya saayeela waana la sheegay waxa soo baxaya ma aha shakhsigii meesha ku aasnaa maaha waa shaydaan dhagartan isticmaalayo doonaya dadka inuu lumiyo rabaa marka taasina waxay ku tusinaysaa dhagarta shaydaanka in aad yo aad looga taxadiro layska jiro wakhtiyada qaarkood shaydaanku wuxuu u soo xadaa waxyaaluu u soo xadaa si uu markaa dadka u lumiyo waxaa laga yaabaa in wakhtiyada qaarkood intay gargaar weydiistaan qof dhintay oo ay yidhahdaan kurbada naga qaad in waxa weeye markaa wax loo keeno ama mahlaka adduunyo laga badbaadiyo oo ruuxii la qaado meeshii uu khatarta ku dareemayey laga qaado baddiyo kale kuu qarqoomayey markaasaa sidaa loo qaado berrigaa la dhigay way dhici kartaa shaydaankuna waxyaalaha waa ka adeegi karaa waa wuxuu markaa awood u leeyihi waa wuxuu kari karo wuxuu ku doonayaana ka badan rabbana istamtaca bacduna bibacdin wa balagnaa ajalana aladii ajalta lana yacni waxa weeye danaysadka ay isku danaysanayaan insigii iyo jinku maxay tahay waxay culammadu yidhaahdeen insigu wuxuu ugu danaysanayaa inuu manaafic adduunyo siiyo waa inuu wax u soo xado isagoo markaa harraadan baa laga yaaba biyo inuu u soo xado isagoo waxa weeye gaajoonaya laga yaabaa cunto inuu u soo xado qaar baa waxay odhanayaan wakhtiyada qaarkood qabrigii sheekh hebel baanu tagnaa markaasaanu nidhi sheekh hebelow caawa adaannu ku martinna iska fadhinne fiidkii markay ahayd baa sinxiyo la keenay buuxa cid alle cid sidana aanaan arkayn horteedaa la dhigay waa ka dheregni yaa ruuxa caynkaasoo kale ah ee ictiqaadkii saxdahana aan garanaynin dee waa ku kadsoomayaa dabeedna wuxuu odhanayaa markaa sheikha ayaa markaa ii keenay oo waxa weeye markaa waxa weeye kurbada naga fiidiy ama isagaana martisooray sheikhana camalkiisu waa xidhan yahay waa dhintay idaa maata alinsaanu inqataca camaluh ila min halaa sadaqatin jaariya aw cilmin yuntafacu bihi aw waladin saalixin yadcuu lah haddama aragtaa isagaaban markaa waxaa weeye hadda adduunyadii intuu ku soo noqdo wuxuu doona aan samayn karin siduu markaa dadka adduunyada jooga ugu adeegi karaa siduu isagu markaa binafsihi u ashyaadaa u samaynaya marka waxa weeye waxyaalaha noocaasoo kale waxay ka mid tahay waxyaalaha shaytaanku wax ku luminayo jinku wuxuu ugu raaxaysanayaa ama ugu danaysanayaa insiga in isaga la ateeco isaga la dabagalo oo isagu markaa noqdo sayid markaa waxaa la raacayo o la ateecayo oo isaga markaa la caabudayo qurbaankii iyo cibaadadii iyo tacabudkii loola imanayo waxaanu doonayaa markaa naarta inuu markaa ruuxani la galo ayuu rabaa marka waa in aad iyo aad looga taxadiraa oo laysaga jiraa kaydka iyo dhagarta shaydaanka waa in aad laysaga ilaaliyaa allah wuxuu inoo sheegayaa nebi ilyaas qowmkiisii buu la hadlay wuxuu idhi alaa tattaquun usluub markaa waxa weeye deggan oo debacsan buu kula hadlay maa ilaahay ka baqataan oo usluub cardi ah yaa hab deggan ayuu ula hadlay si ayna uga didin wuxuu idhi ma waxaa caabudaysaan bacli ma sanamkaasaa caabudaysaan cid wax jaangoysa kii ugu wanaagsanaana miyaa ka tegaysaan inaa caabuddaan yani allah inaa caabuddaan miyaa ka tegaysaan waa sii caddeeyo allaha rabbakum warabba aabaa'ikum alawaliin miyaa ka tegaysaan maxaa isku doorsateen khaaliqii idin abuurtay idin rabbiga ahaa aabbayaashin u rabbiga ahaa idiin nicmaynaayey nicamkiisu idinku socdeen habeen iyo markaa maalin saacad walba ay idinku socdeen cibaadadiisii intaa ka tagtaan baa ku beddelaysaan sanamka bacli inaa caabuddaan oo dhib iyo dheeftoonna aan lahayn nebiyadu dadka waxay ugu yeedhaan waxa ugu horrayn jiray tawxiidka oo shirkigay dadka uga digi jireen yacni marka waxa weeye dadka wax loo sheegaayo waa in cudurka ugu weyn la abbaaraa ina alxakiima idaa badaa min jismihi maradaani daawa alakhtaraa yacni cudurka marka waxa weye dhibta badan ee khatarta badanna waxa weeye waa shirkiga ama waa gaalnimada haddii shirki lala yimaado wax hagaagayaa ma jiro waayo camalkao dhammi waa kharribmayaa qofkana waxba anfici maayaan marka rasuullada dhammaantood waxay ku baaqayeen laa ilaaha ila allah wmaa arsalnaa min qablika min rasuulin ila nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun rasuul walba wuxuu lahaa allahoo keliya caabuda cidaan allah ahayn ha caabudina allahna ha la caabudina sidaas ayuu ku odhanayey marka waxaa laga qaadanayaa in shirkiga dadka looga digo iyo gaalnimada tawxiidkana dadka loogu yeedho ayaa laga qaadanaya waa diideen rasuulkiioo waa beeniyeen badankoodii baa beeniyey waxay markaa iyagu yihiin qaar cadaabka lagu xaadirinaya yihiin laakiin addoommada ilaahay allah gaarka yeeshay ee cibaadadiisa u khaalis yeeshay ee qaar isaga u gaara uu ka dhigtay kuwaas iyagu waa badbaadayaan oo cadaabka geli maayaan halkaasna waxay ku tusinaysaa ikhlaasku sida uu wen yahay ku tusinaysa almukhlisiin iyo almukhlasiin baa labadaba la akhriyey waa laba qira oo sabci ah almukhlisiina waa kuwa iyagu ikhlaaska la yimi almukhlasiinana waa kuwa ilaahay khaalis yeeshay oo qaar isaga u khaalisa cibaadadana u saafi yeelaya uu ka yeelay tawfiiqda allah baa haya allah wuxuu inoo sheegayaa ammaan wanaagsan inuu ku baaqi yeelay ilyaas oo ummadihii ka dembeeyey ay ammaanayaan waxay ku tusinaysaa ammaanta wanaagsan inay tahay shay wanaagsan yacnii ammaan wanaagsan cidduu ilaahay u yeelo inay tahay shay wanaagsan marka inay tahay baa laga qaadanaya oo markaa dadkii wanaagsanaaye ka dembeeyey oo dhammi ay ammaanayaan waxay tahay shay fiican weeye salaamun calaa ilyaasiin ilyaasiin culammada qaarkood waxay yidhahen waa ilyaas laftiisa ee carabta ayaa waxay caado u lahayd magacyada cajamta yacni way ku talaacubi jireenoo xoogaa tasarruf bay ku samayn jireen inay bedbedelaan caadatulcarab waxay ahayd altasarruf fii asmaa'i ilacaajim inay ku tasarrufaan oo bedbedelaan magacyada cajamta marka waxa weeye qur'aankuna maadaama uu ku yimi bilugati alcarab luqadii carbeed uu ku yimi sidii caadada carabtu ahayd magacyada cajamta inay bedbedelaan sidii bay markaysaa markaa loo bedelay oo ilyaasiin loo yidhi bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen maya waxay noqonaysaa waa la jamciyey maadaama la jamciyey waxay noqonaysaa ilyaas iyo ciddii atbaacdiisa ahayd ee rumaysay ee isaga wehelisay ayaa looga jeedaa waa sida loo yidhaahdo ashcariyuun ama muhallabuun loo yidhaahdo oo laga tilmaamayo muhallab iyo atbaacdiisa looga jeedo wahaakada ama ashcariyuun ashcari iyo atbaacdiisa markaa looga jeedo taa lafteeda culammada qaarkood baa ictiraado waxay yidhahdeen haddii jamacnimo looga jeedi lahaa al baa la gelin lahaa waayo isimka haddii la jamciyo bay yidhahdeen macno nakira la niyooday macno nakira marka la niyooday haddii waxa weeye cid mucayana looga jeedo waa in al la geliyaa marka waxaa la odhan lahaa al ilyaasiin baa la odhan lahaa ila waxa weeye in la jamciyaa magaca ma suuragal aha magacu waa calam cid mucayanu u sugnaado calam u yahay marka maadaama uu calam yahay calamnimadiisii oo baaqi ah lama jamcin karoo jamac ma geli karo waxaa lagu jamcin karaa in macno nakire la niyoodo macno nakire haddii la niyoodana cid mucayana ku dhici maayo waa cid kastooo markaa ilyaas la yidhahdo markaa ku dhacaya haddii markaa waxbaa saa la yidhaahdo haddana waxaa loo jeedaa ilyaaskii mucayanka ahaa ee rasuulka ahaa baa loo jeedaa iyo atbaacdii isaga raacday ayaa looga jeedaa ilyaasyada kale markaa ma soo gelayaan calaa haada markay sidaas tahay qaacidada carabiyadu waxay keensan lahayd in al la geliyo waxay noqon lahayd calaalilyaasiin calaalilyaasiin bay noqon lahayd oo al baa lagu sii dari lahaa maadaama al kale aan lagu darin waxay ku tusinaysaa inaan markaa jamacnimo looga jeedin marka wejiga ugu fiican waxay tahay in laga tilmaamayo tasarufkii carabtu ay ku tasarufaysay oo bedbedeli jirtay asmaada acaajimta qur'aanku maadaama ku yimi luqadoodii in sidoodii lagula khitaabay oo lagula hadlay ilaahay wuxuu inoo sheegayaa in abaalmarin wanaagsan lagu abaalmarinayo ciddii muxsiniina ee samafal la timi sida ilyaas baa loogu abaalmariyey abaalmarinta wanaagsan in lagu abaalmarinayo ciddii wanaag la timi hal jazaau alixsaani ila alixsaan wanaag abaalmarintiisuna ma ahaan mooyaane wanaag in lagu abaalmariyo wanaaggii abaalmarin wanaagsanunbaa lagu abaalmariyaa culammaduna waxay yidhahen aljazaa'u min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahay noocii camalku ahaa ilyaas wuxuu ka mid ahaa addoommada ilaahay ee mu'miniinta abuu ka mid ahaa yacni cubuudiyada ilaahay waa sharaf in ilaahay addoomma loo noqdo oo xaqii cibaadada la guto allah la caabudo rabbi addoomma loo noqdaa waa sharaf weeye nuqsaan maaha ruuxuna addoonnimo ka bixi maayo hadduu diido markaa addoonnimada ilaahay inuu ilaahay addoon u noqdo oo rabbi caabudo hadduu diido wuxuu ku bedelanayaa inuu shaytaan addoon u noqdo harabuu min alriqi aladii khuliquu lahu fabuluu biriqi annafsi waashaytaani waxay ka carareen addoonnimadii loo abuuray markaasaa waxaa lagu imtixaanay yacni riqiga nafta iyo shaytaanka nafta iyo shaytaanka inay addoommo u noqdaan ayaa dabad lagu imtixaanay allah wuxuu yidhi wa ina ilyaasa la min almursaliin ilyaas wuxuu ka mid ahaaday rasuullada ilaahay soo diray ayuu ka mid ahaaday id qaala ay udkur waxaad xustaa id qaala goortuu yidhi liqowmihi qowmkiisii uu ku yidhi ilyaas alaa tattaquun ma allah ka baqdaan yacni ka baqa ilaahay atadcuuna ma waxaa caabudaysaan baclan sanamka bacli la yidhahdo miyaa caabudaysaan wa tadaruuna miyaa ka tegaysaan axsana alkhaaliqiin ay axsana almuqadiriin cid wax qadartoo jaangoysaa ciddii ugu wanaagsanayd khaaliqa xaqiiqiga waa allahun haddii looga jeedo khalqiga iijaad iyo jirsiin haddii looga jeedo laakiin macno labaad baa khalqiga loo isticmaalaa oo ah taqdiirka khalqi wuxuu leeyahay erayga khalqi laba macne aliijaad iyo altaqdiir walaanta tafri maa khalaqta wa bacdu lqowmi yakhluqu uma laa yafri waa kii shaacirku yidhi adigu waad furisaa oo waad goysaa waxaad qadarto ama jaangoyso laakiin ragga qaarkood waxay jaangooyaan ama qadaraan ma fuliyaan marka khalqiga waxaa loo jeeday taqdiir baa loo jeeday marka axsanu lkhaaliqiin bimacnaa axsanu lmuqadiriin cid markaa wax jaangoysa oo qorshaysa ciddii ugu wanaagsanayd miyaa ka tegaysaan oo allah ah ka bedelo allaha allah miyaa ka tegaysaan inaa allah caabudaan rabbakum waa nacti allahaasoo rabbakum rabbigiin ahaaday wa rabba aabaa'ikum iyo aabbayaashiinu rabbigood ahaaday aabbayaashaasoo alawwaliina kuwii horreeyey ah aabbayaashiinnii horena u rabbi ahaa fakadabuuhu waa beeniyeen ilyaas yani waxaa loo jeedaa majoratigoodii ayaa beeniyey fa innahum yagu lamuxdaruun waa qaar lagu xaadirinayo cadaabka ilaa cibaada allaahi almukhlasiin laakina cibaad allaahi ha yeeshee addoommada ilaahay almukhlasiina la gaar ka yeeshay iyagu cadaabka waa ka badbaadayaan fainahum yanjuuna minha min annaar naarta waa ka badbaadayaan bacdu ahlicilmi waxay ka dhigaan istisnaaga mutasil oo waxay yidhahdeen fakadabuuhu baa laga soo reebaya oo macnuhu wuxuu u dhacayaa fakadabuuhu qowmkiisii waa beeniyeen ilaa cibaad allaahi almukhlasiin addoommadii ilaahay ee allah gaarka yeeshay mooyaane intoodii kale oo dhan ayaa beeniyey waxaa loo jeedaa cibaad allaahi almukhlasiin oo qowmkiisa ka mid ah iyagu may beenin ayaa markaa laga tilmaamaya wa taraknaa calayhi waxaannu kaga tagnoo korkiisa ku baaqi yeellay ilyaas korkiisa ammaan ayaannu ku baaqi yeellay fil aakhiriina dadkii dambe gudahooda laga ammaanaayo iyagu ay ammaanayaan ummadihii dambe oo dhammi waa ammaanayaan ilyaas salaamun nabadgeliyo calaa ilyaasiin ilyaas korkiisa ha ahaato wayna ahaataa loo jeedaa oo ducadu markay xagga ilaahay ka ahaato waxaa loo jeedaa bimacnaa taxqiiq arrinkaasi ku dhacaayo oo shaygaasi muxaqaq inuu yahay oo uu haleelayo ayaa looga jeedaa culammada qaarkood odhanaya jumladan salaamun calaa ilyaasiin ta lagaga tegeyba waa jumladan weeyi waa hadalkaa maxkiga ah weeyi in sidaa la yidhaahdo ayaa markaa ummadihii ka dambeeye lagu baaqi yeelay ay yidhahdaan salaamun calaa ilyaasiin innaa kadalika najzi lmuxsiniin annagu kadalika abaalmarintaas la mida ilyaas aannu abaalmarinay najzi waxaannu abaalmarinaynaa almuxsiniina kuwa samafalay ayaannu abaalmarinaynaa waa boorrin laynagu boorrinayo ixsaanka iyo samafalka innahu ilyaas min cibaadina addoommadaydu ka mid ahaaday addoommadaasoo almu'miniina kuwii mu'miniinta ee iimaanka lahaa ahaaday wa inna luutan la min almursaliin wa inna luutan luud la min almursaliin rasuullada la soo diray buu ka mid ahaaday id najaynaahu wuxuu rasuullada la soo diray ka mid ahaaday id najaynaahu goortaannu nabadgelinnay isaga wa ahlahu ehelkiisana aanu nabadgelinnay ajmaciina dhammaantood aanu nabadgelinnay ama udkur waxaad xustaa id najaynaahu goortaannu nabadgelinnay luut wa ahlahu iyo ehelkiisaba aanu nabadgelinnay ajmaciina dhammaantood aanu nabadgelinnay ajmaciina dhammaantood aanu nabadgelinay waa tawkiid ilaa cajuusan habar mooyaane habartaasoo filghaabiriina kuwii cadaabka ku hadhay ku sugan mooyaane ehelkiisa intii kale waa nabadgelinay uma dammarna alaakhariin uma dammarna intaa dabad waa halaagnay alaakhariina kuwii kale ayaannu halaagnay wa innakum latamuruuna calayhim musbixiin wa inakum idinku idinku latamuruuna calayhim waa maraysaan korkoodii baa maraysaan musbixiina xaalaad subaxaysanaysaan oo subaxnimo gelaysaan wa billeyli habeenka gudihiisana waa maraysaan idinkoo guuraynaya ayaa meelihii ay degganaayeen qowmu luud agteeda ayaa maraysaan idinkoo guuraynaya iyo idinkoo kallahaaya mid walba wa billeyli habeenka xaalaa ku dheehantiinna waa martaan ba'dun waa lilmulaabasa afalaa tacqiluun miyaydaan markaa caqliyaynayno o fahmayn oo aydaan markaa wax garanayn oo aydaan ku cibro qaadanayn qisada ilaahay halkan inoogu sheegayaa waxay ku saabsan tahay nebi luut iyo qowmkiisii ayay ku saabsan tahay nebi luut waxa uu ahaa rasuul rasuullada ilaahay ka mid ah oo ilaahay wuxuu u soo diray qowm buu u soo diray qowmkaa wuu la deganaa kama dhalan qowmkiisii marka meelaha qaarkood laynoogu sheegaayo qowmka marka loo nisbaynaayo luut loo nisbaynaayo ama iyaga la odhanaayo walaalkood luut baa loo soo diray waxaa looga jeedaa waa la deganaanshaha iyo markaa waxaa weeye jiwaarka iyo derisnimada iyo deganaanshaha uu la deganaa ayaa laga tilmaamaya waa ilaa markaa miduu ka dhashay oo nasab uu ku lahaa ma aha waatuu allah ku yidhi fii suurati ashucaraa id qaala lahum akhuuhum luutun alaa tattaquun marka ukhuwada waxaa loo jeedaa bay yidhaaheen culammadu ukhuwatu nasab ma aha ukhuwatu diinna ma aha ukhuwatu nasabna ma aha waa ukhuwatu ljiwaar waa la deganaa waa la xididay iyaguu la yaalay waa u soo hijrooday dhulkan ardushaam buu u soo hijrooday luut waxay qaraabo ahaayeen nebi ibraahim calayhi asalaatu wassalaam oo ibraahim baa adeer u ahaa ibraahiim ayaa adeer u ahaa marka qowmkaasoo uu la degay una la xididay una la yaallay baa loo soo diray qowmkaasina waxay ahayn duul gaalo ah marlabaadkana waxay ahayn dad markaa ficil xun yaqaana oo faaxishaa oon looga horrayn oo inay raggu isfuulfuulaan ayay markaa samayn jireen marka caadada noocaasay yaqaaneen oo agtooda markaa shaa'ic ka ahayd caadadaasay yaqaaneen agtoodana ku faafsanayd oo si caama ay u samayn jireen waxay la dhuuman jireen oo qarsan jireenna ma aha wa ta'tuuna fii naadiikum almunkar xataa meelaha fagaarayaasha ah bay ku samayn jireen culammada qaarkood munkarka naadiga lagu samaynaayo ama fagaaraha lagu samaynaayo ee meelaha la ysugu yimaado yacni waxyaalo kale ayay ku fasiraan culamada qaarkoodna waxay ku fasiraan faaxishada lafteeda inay markaa ku samayn jireen ayay ku fasiraan ficilkanna waa ficil iyagu bilaabeen maa sabaqakum biha min axadin min alcaalamiin nebi luutba waa kii ku yidhi cid caalamiinta ka midoo idinka horraysay ma jirto saas aawadeed cidda xumaan markaa bilowdana dembiga ciddii dabadood sameeya ilaa yowmi alqiyaama dembi la midaa looga qorayaa waatuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam ma min nafsin tuqtlu dulma ila kana cala bni aadam alawali kiflu min damiha liannahu awalu man sanna alqatl yani naf dulmi lagu dilaa ma jirto ilaa maalinta qiyaame laga gaadhaayo in in aadamkii walaalkii dilay ee dulmiga ku dilay in la mida dembigaa in loo qoraya mooyaane sababtuna waxay tahay waa kii ugu horreeye jideeyey dilkaa dulmiga ah waa kii jideeyey camalkii xumaaya ay samayn jireen wakhtiyadan waa faafay oo casriyadan wuxuu noqday mid aad iyo aad u shaa'ica waddannada gaalada aad iyo aad looga sameeyo ururo iyo markaa hay-adana loo sameeyey ilaa waxa weeye markaa waxabay dowladihii ictiraafeen oo waxa weeye laga dhigay xuquuqdooda in la ilaaliyo oo aan waxba laga sheegi karin oo qofka wax ka sheegaa markaa jariimo inuu galay ay sidaa markaa waddanno badan oo gaalada ka mida ay qaateen aynay doonayaan markaa dadka in waxa weeye la yidhaahdo waa in markaa sidaa xuquuqdooda loo ilaaliya cid wax ka sheegi karta ayna jirin waddannada qaarkood markaa barlamaanadoodii ay asixiyeen oo laga dhigay yacni inay tahay hab caadiya oo markaa waxa weeye tegitaanada markaa waxa weeye furan inay ka mid tahay inay yidhaahdeen guur markaa waxa weeye furan weeye markaa inay yidhahdeen waxaasina guur maaha yacni waxa weeye marnaba sharcigana waa khilaafsan tahay caqligana waa khilaafsan tahay fitrada bini aadamkana waa khilaafsan tahay waayo fitrada bini aadamku laba noocoo kala duwan inay isu tagaan bay fitradu markaa waafaqsan tahay xataa xayawaanaadku ma sameeyaan haalibka markaa xayawaanaadka iyo nooluhu yacni markaa ma sameeyaan labiyo dhadig baa isu taga eeg xoolaha eeg ugaadha eeg bahalaha yacni waxa weeye laba lab inay isfuulaan ama laba dhadiga ay isfuulaan yacni waxa weeye ma dhacdo yacni waxa weeye fitradii xataa xayawaanaadka fitradoodii baa markaa khilaafsan oo arrinkaa diidan ta kale taranta aadamigu tarmayaa waxay ku imanaysaa in laba noocoo kala duwan isu yimaadaan oo lab iyo dhadig ay isu tagaan sharcigu haddaba wuxuu u xadidey si walba inaan la isugu tegine ariiq sharciga inay noqoto waxa la isugu tegayo guur sharcigo shareecada ku bannaan oo xalaal ah inay markaa labka iyo dhadigaas isugu yimaadaan oo ay ku tarmaan ee aan la odhan si waliba waa iska furan tahay ya yani waxa weeye fasaad baa ka imanaya taas haddii markaa lehe waa iska furan tahay waxay noqonaysaa arrin faaxisho ah xayawaanaadkii muxuu dadku kaga duwan yihi xayawaanaadkaa la yaqaanaa marka waxa weeye labkiiyo dhadigu dee inaynay kala lahayn xataa xayawaanaadka qaarkood yani waxa weeye waxa dhacda in laba gaari marka ay macaamilaan baa xayawaanaadka qaar ka dhacda maaha kulligood hadda ka warran markaasaa waxa weeye yani dadka qaarkood ay doonayaan inay yidhaahdaan way iska furan tahayoo zinada iyo liwaadka iyo waxaasoo dhan waa la yska samayn karaa yani khiyaar bay ku xidhan tahay waa in caynkaa loo sameeya waxyaalaha noocaas waa wax baatila sharcigana ka hor imanaya yani waxa weye waxaana ka imanaya yani ciqaabbaa ka imanaya waayo zinada ilaahay baa xarimay liwaadka ilaahay baa xaaraantinimeeyey waa ashyaa xaaraanaan bannaanaynoo fawaaxish ah waxaana ka imanaya cuquubaad imaa yani cuquubaad dunyawi ah iyo cuquubaad ukhrawiya mid walba cuquubaad adduunyo iyo cuquubaad aakhiraba waa ka imanayaan waatuu nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam maa shaacat alfaaxishatu fii qowmin xataa yuclinuu biha ila sallata allahu calayhim alطaacuun wlow jaca alatii lam takun fii aslaafihim aladiina madow nebigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam xadiiska ibnu maajah iyo xaakimyo ay soo wariyeen faaxishada arrinka ahi waa zinada iyo liwaadka iyo waxa la midka ahi qolo kuma faafto ilaa ay muujiyaan oo ay qarsan waayaan in ilaahay ku sallida mooyaane daacuunno iyo xanuunno aan dadkoodii hore ku sugnaan jirin inuu ku sallida mooyaane waa sida waaqicee jirtaa waayo goormay soo dariyeen xanuunada markaa beryahan dambe la sheegayo ee ay ka mid yihiin aidiska iyo xanuunada kale la midka ah waxay ku yimaadeen markii waxyaalaha fawaaxishta lala yimi ayay markaa ku yimaadeen xanuunno fara badan baa noocaa ku yimi maaha marka idis oo keli ah xataa waxaa jira xanuunno xayawaanaadka laga qaadaa jira marka waxa weeye calaa kulli xaal fawaaxishtu yani waxay sababtaa xanuunno fara badan hadda waxa weeye marka xanuunkan yani marka waxa weeye fayraskan corona wuxuu ka mid yahay awjaacda iyo xanuunada aan jiri jirin buu ka mid yahay waa cuquuba min allah marka waa cuquuba qadariya waa cuquuba qadariya wey marka xanuunada iyo kuwa la midka ah iyo qaar kaleo weli aynaan gaadhinba ayaa soo geli kara waayo hal xanuun lama odhan waalawjaac alatii lam takun fii aslaafihim aladiina madow marka saas aawadeed waxyaalaha noocaasi waxyaalo yani markaa khatara weeye aad yo aad waa in looga taxadira oo laysaga jiraa maanta gaaladii waxay leeyihin xuquuqda ha la ilaaliyo dadka waxa weeye markaa labka isu tegaya yani kuwa lab ee isu tegaya iyo kuwa dhadiga isku tegaya ee odhanaya waa isguursanaynaa oo gabadh baa gabadh guursanaysa ama nin baa nin guursanaya ay odhanayaan waxaasina guur ma aha waa faaxisha weeye arrinka noocaas ah waxa weeye waa arrin markaa aad yo aad u xun waxa weeye khubsigii iyo caqiide ahaan ay xumaayeen oo xagga diintooda iyo marka waxa weye ictiqaadkooda uu xumaa oo gaalnimada iyo xumaanta ay ku jireen bay xumaantii xumaan kale ku kororsadeen waxaana ku soo aroortay axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam cidda markaa la timaada liwaadka ficilkaa qowmu luud oo kale la timaadaa in waxa weeye markaa la dilo faqtulu lfaacila waalmafcuula bihi ayaa xadiis lagu soo wariyey yani ka samaynayo iyo ka lagu samaynayo labadaba dila yan labaduba hadday mar ikhtiyaar u sameeyeen oo ka lagu samaynayaana uu yahay mid caqli leh oo qaangaadh ah oo waxa weeye markaa sidiisa u aqbalay oo raalli uga ahaayo aan la khasbin oo la dirqiyin waxa weeye isaguna cuquubada sidiioo kale ayuu u mutaysanaya marka labadoodaba dila ayaa xadiis lagu soo weriyey marka waxa weye waa dembi weyn weeye oo aad iyo aad cadiim u ah weye waxaase dembigaa ka weynaa gaalnimaday ku sugnaayeen ma aha nebi luud inaanu gaalnimadii kala hadlin ee gaalnimadana waa kala hadlay waayo nebi kastaaba tawxiid buu ku baaqayay cumuumaadkaana ku tusinaysa wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun marka rasuullada dhammaantood tawxiid bay ku baaqayeen shirkigana waa ka digayeen laakiin waxaa lagu xambaarayaa markuu waxa weeye shirkigii uga digay dabadeed ayuu markaa ficilka xun ee ay samaynayaana uga digay laakiin halkan qisadooda laguma tafsiilin waa si mujmala lagu sheegay meelo kale ayaa iyadoo mufasala oo faahfaahsan yani ama balballaadhan laynoogu sheegay qisada qowmu luud iyo nebi luud laynoogu sheegay nebi luud markii loo soo diray qowmkaas cid kale qowmkaa kama rumayn waxaa ka rumeeyey bes carruurtu isagu dhalay axad kaloo rumeeyey ma jiro xataa haweenaydii uu qabay carruurta u dhashay way munaafaqaynaysay oo waxa weeye markaa isaga daahirka inay ka waafaqda mooye yacni hoos ahaan qowmkeeday la socotay oo ay waafaqsanayd saas aawadeed khiyaanay la timi kaanataa taxta cabdayni min cibaadina saalixayni fakhaanataahumaa falam yugniya canhumaa min allahi shay'an waqiila dkhula annaara maca adaakhiliin laba markaa haween ama laba dumarah oo laba nebi kala qabeen ayaa labaduba khiyaano la yimi khiyaanaday la yimaadeen ha u qaadan inay tahay khiyaano ku saabsan xagga gogasha ku saabsan ha u qaadan yacnii may ahayn khiyaana filfiraash may ahayn ee waxay ahayd khiyaana fiddiin xagga diinta ayay khiyaamada ka sameeyeen maa baqat imra'atu nebiyin qad gabadh uu nebi qabaa weligeedba may sinaysan marka khiyaano xagga gogasha ku saabsan maahee waa khiyaano xagga diinta ku saabsan diintii bay khiyaano kula timi marka allah wuxuu yidhi markuu sheegaayey haweenay uu qabay nuux iyo haweenay uu qabay luut kaanataa taxta cabdayni min cibaadina saalixayni fakhaanataahumaa labadooduba waxay ahaan jireen laba addoon oo addoommadeeda ka mida qaar ku hoos sugan bay ahaayeen bimacnaa taacadooda iyo amarkooda yacnii qaar ku hoos jira oo zawjaad u ah taasna waxaa laga qaadanayaa zawjadu inay tahay taxta alamri oo ninka amarkiisa inay ku hoos jirto kaanataa taxta cabdayni min cibaadina way sinaayeen lama odhan taxtaa laga cabbira marka waxaa weeye oorida waxa saaran inay ninkeeda adeecdo ayaa saaran oo waajib ku ah labadaa addoomoo saalixayni wan wanaagsan oo mid waliba saalix yahay nebigu waa addoon saalixa fa khaanataahumaa labadooduba waa khiyaameeyeen labadii nebi falam yugniya canhumaa min allaahi shay'a labadii addoon ee qabay waa labadaa nebiye waxay xagga ilaahay ka tareen ma jirto waxba kamay anficin cadaab kamay daaficin cadaab kamay khafiifin wa qiila dkhula annaara maca addaakhiliin waxaana lagu yidhi naarta gala kuwa gelaaya la jirkooda la gala maadaamay gaalnimo la yimaadeen xataa shafaaca ma anfacayso shafaaco ma anfacayso sidaas aawadeed ayaa markaa waxabay dadkii la cadaabayay iyagaan farqi ka lahayn ayaa la yidhi cadaabka gala kuwa gelaya la jirkooda la gala idinkaan farqi ka lahayn gala halkaa waxaa laga qaadanaya ruuxu markaa cid saalixa inuu ama qaraabo la yahay ama inuu markaa waxa weeye saaxiib la yahay ama inuu ka agdhow yahay ama inuu markaa waxaweye zawjo u yahay ama in markaa zawju uu yahay oo gabadh saalixada uu qabo ama nin saalixi uu qabo yacni haddii ruuxu markaa diin ahaan xumaado yacni waxa weeye waxay ka anfacaysaa inayna jirin gaalnimo hadduu ku dhinto khaatimadiisi ay xumaato gaalnimo ku dhinto waxaa loo wax badbaadinayaa ma jiro muqarabiinta qaarkood inuu ka agdhow yahay waxba u tari mayso man bata'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuh ka camalkiisuu dibdhigaa nasabkiisu ma soo dedejinayo hidaayadana markaa laguma helo qaraabanimo iyo nasab markaa laguma helo marka taas waxaa laga qaadanaya in waxa weeye hidaayadu ay tahay yacni markaa tawfiiq ilaahay inay tahay dhowaansho cid wanaagsan loo dhow yahay hidaayada inaan lagu helin ee ay tahay cidduu ilaahay hanuuniyo ayuunbaa hanuunaysaa cidduu ilaahay lumiyo ayuunbaa lumaysaa wuxuu allah inoo sheegayaa qowmkii qowmu luut inuu ilaahay halaagay haddaba meeshii markaa qowmkaa lagu halaagay qolyaha quraysheed markay tijaarada u baxaan oo dhulka shaam qabtaan oo xaggaa shaam iyo ay u kacaan way sii ag mari jireen waana soo ag mari jireen waxaa la yidhahdaa meeshii bad yar oo qarmuun ayaa ka dilaacday waxaa la yidhahdaa albaxru almeyit badda bakhtiga a baa la yidhahdaa biyaha ku jira waa qarmuun meeshii marka waxa weeye ay degganaayeen ayaa baddaa yar laga dilaaciyey iyagiina waa lagu rogay baddaa biyaheedu waa qarmuun wax alla wax ku noolna ma jiraan xataa kalluun kuma noola marka waa cibra ku sugan waxay ku sugan tahay dhulkan urdun ardushaam bay ka mid tahay urdun bay ku sugan tahay marka idinkoo ag maraya maxaa ugu cibro qaadan weydeen baa macnuhu dhacaya afalaa tacqiluun labada wakhti ee la sheegay musbixiin iyo wabileyl sida badan wakhtiyada markaa la socdo waxaa u badan ama kallahaadda gelinka hore iyo qaboonada la soconayo hore ama gudoodiga habeenkii la gudaayo marka labadaas wakhti ayaa si gaara loo sii sheegay waana dhici karta wakhtiyo kalena inay mari jireen oo ay tahay marka waxawa qayb ka mid ah ama wakhtiyadii haalibka aha un in la sheegay afalaa tacqiluun ma caqliyaysataan oo ku cibro qaadataan waayo alcaaqilu man itacada bihayri caqli waxa leh ka ku markaa wacdisooma cid kale allah wuxuu yidhi wa inna luutan luut la min almursaliin rasuullada la soo diruu ka mid ahaaday id najaynaahu wa ahlahu ajmaciin waxaa fiican udkur in loo qadaro waayo goorta la badbaadinayaa waa markii la soo diray muddo dabadeed weeyi markii la soo diray ee uu dadkii u digay ee ay diideen muddo doora dabadeed weeyi ee isla markii la soo dirayba maaha saas aawadee udkur in loo qadaraa fiican id najaynaahu ay udkur waxaad xustaa id najaynaahu goortaannu nabadgelinnay luuta wa ahlahu ehelkiisana aanu nabadgelinnay waxaa loo jeedaa carruurtiisii waayo cid kaloo rumaysayba ma jirto ajmaciin dhammaantood aanu nabadgelinay ehelka waxaa soo geli lahaa yacni oorida ama markaa haweenka u qabaa waa soo gelaysa yacni gabadha uu qabaa waa soo gelaysay ehelka laakiin waxaa lagaga saaray ila cajuuzan fi lghaabiriin marka waxay noqonaysaa in halkaa lagu bixiyo lagu saaray waxaa laga qaadanayaa xaqa inaan lagu eegin farabadnida cidda haysata inaan lagu eegin bimacnaa dadku siduu u badan yahay ama majoritigu ku sugan yihiin inay saxan tahay inaan laga qaadan yacni luut cidda rumaysayba waa yarayd waa ubadkiisii oo qura ummaddii dhammayda loo soo diray cid ka rumaysayba ma jirto waxay kale ku tusinaysaa dacwadi inay xaq tahay inaan lagu garanaynin dadka ku sugani ee dacwadaa raacay atbaacdeedu inay fara badan yihiin inaan lagu qiyaasi karin xaqnimadeeda iyo wanaaggeeda taasna waa laga qaadanaya xaqa laguma garto farabadnida dadku u badan yahay laguma garto ee xaqa waxaa lagu gartaa bidalaa'il adilla lagu gartaa id najaynaahu ay udkur waxaad xustaa id najaynaahu goortaanu nabadgelinnay luuta wa ahlahu ehelkiisiina aanu nabadgelinnay ajmaciina dhammaantood aanu nabadgelinnay ilaa cajuuzan habar mooyaane ehelkiisa intii kale waa nabadgelinay habar mooyaane habartaasoo filghaabiriin yacnii ku sugnayd kuwii cadaabka ku hadhay ee ku baaqiga ahaa ee la cadaabaayey ku sugnayd mooyaane oo iyadu ku hadhay mooyaane intii kaleo dhan ehelkiisa waa nabadgelinay humma dammarnaa intaa dabadeed waa halaagnay alaakhariina kuwii kalena waa halaagnay kuwa kale waxaa loo jeedaa waa qowmkiisa intii kale oo dhan baa loo jeedaa qowmkii loo soo diray intii kale oo dhan ayaa loo jeedaa wa innakum latamuruuna calayhim musbixiin wa innakum idinku haddaad tihiin markaa qoladiinnan yacni markaa carabta ama qoladiinnan quraysheed haddaad tihiin latamuruuna calayhim yaga korkoodii waa martaan bimacnaa diyaartoodii iyo dhulkii ay deganaayeen baa markaa martaan waxaa loo jeedaa agteedii baa martaan waayo meeshii waxaa ka dilaacay baa leeyahy bad bad baa ku taalla meeshii badda marka waxa weeyaan albaxru lmeyit ayaa ku sugan baa leeyahy baddaa yar marka waxaa loo jeedaa agteeda berriga ah baa martaan musbixiina xaalaa subaxaysanaysaan oo subaxnimo gelaysaan baa martaan wa bileyli habeenka xaalaa ku dheehantihiinna waa martaan ay wamultabisiina bileyl habeenka xaalaa ku dheehantiina waa martaan waa xaal ku cadfan xaalka hore ee musbixiina ku cadfan
afalaa tacqiluun miyaydaan caqliyaynayn miyaydaan markaa wax weelaynayn oo wax fahmayn oo caqliga aydaan isticmaalayn oo cibro qaadanayn wa ina yuunusa la mina almursaliin allah wuxu uhi wa ina yuunusa yuunus la mina almursaliin rasuullada la soo diruu ka mid ahaaday id abaqa ila alfulki almashxuud ay udkur waxaad xustaa id abaqa goortuu cararay ila alfulki doontii u cararay doontaasoo almashxuuni buuxday uu u cararay yacnii dad baa ka buuxay fasaahama waa qori tuurtay yacnii dad iyo xoolaba waa ka buuxeen fasaahama waa qori tuurtay fa kaana wuxuu noqday ay fasaara min almudxadiin kuwa markaa qorituuradkii lagaga qaalib noqdo lagaga gacan sarreeyo ayuu markaa ka mid noqday bimacnaa waxa weye qorituuradkii waa lagaga reeyey yani waa laga helay baddii baa lagu tuuray baddii markii lagu tuuray faltaqamahu alxuutu waxaa liqay nibirigii baa liqay alxuut waa nibiri weyn waa kalluun weyn nibirigii baa liqay maba calaalinba isagoo iska dhambuu mar keliya liqa wa huwa muliim wuxuu nibirigu liqay walxaal huwa isagu muliim ay aatin bima yulaamu calayh uu la yimi wax lagu canaanta uu la yimi falowlaa annahu kaana min almusabbixiin falowlaa annahu kaana ay falowlaa kownuhu ahaanshihiisu haddaanu ahaan lahayn min almusabbixiina kuwa tasbiixsanaya uu ka mid yahay haddaynay ahaan lahayn mawjuudun mid jirta haddaynay ahaan lahayn lalabitha fii batnihi ilaa yowmi yubcahuun lalabitha waa sugnaan lahaa fii batnihi caloosha nibirigaasuu ku sugnaan lahaa ilaa yowmi yubcahuun ilaa maalinta laysa soo saaraayo laakiin wuxuu kaga badbaaday ilaa maalintaa inuu halkaa ku sugnaado oo calooshaa nibiriga ku jiro ilaa maalinta qiyaamada wuxuu kaga badbaaday tasbiixda uu tasbiixsanayey ee ilaahay xusayey ayuu kaga badbaaday oo nibiriga calooshiisa isagoo ku jira uu odhanayey laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min addaalimiin sidaa uu odhanayey taasi haddaynay jiri lahayn calooshaa nibiriga ku sugnaan lahaa ilaa maalinta qiyaamada fanabadnaahu bilcaraa'i wa huwa saqiim allah wuxuu idhi fanabadnaahu waa ku tuurnay bilcaraa'i bannaankii khoorriga ahaa baannu ku soo tuurnay waa khoorrigii badda waxaannu ku soo tuurnay wa huwa saqiim walxaal huwa isagu saqiimun uu buko oo xanuunsanayo ayaannu ku soo tuurnay khoorriga yacni badda marka waxaa dhinaceeda waambatnaa calayhi shajaratan min yaqatiin waambatnaa calayhi korkiisa waxaannu ka soo saarnay yacni agtiisaa loo jeedaa laakiin korkiisa hadhaynaysa calayhi bimacnaa cindahu waambatnaa waa soo bixinnay calayhi maha jidhkiisa inay ka dulbaxday ee waxaa laga tilmaamaya agtiisa halkii marka uu yaallay ayaa markaa waxaa laga saaray geedkan laga soo saaray waambatnaa calayhi korkiisa waxaannu ka soo saarnay bimacnaa agtiisa ka soo bixinnay oo korkiisa hadhaynaysa shajaratan geed geedkaasoo min yaqtiin yacni bocor ah wa arsalnaahu ilaa mi'ati alfin aw yaziiduun wa arsalnaahu waa dirnay yuunus ilaa mi'ati alfin boqol kun intii ka ahaataan u dirnay oo dad ah aw yaziiduun bal yaziiduun iskadaa boqol kun inay ahaayeen way ka badnaayeen dheeraad bay ka lahaayeen fa aamanuu way rumeeyeen famatacnaahum waa u raaxaynay ilaa xiin ilaa wakhti laga gaadha ayaan u raaxaynay fastaftihim alirabbika albanaatu walahum albanuun halkan ilaahay wuxuu inoogu sheegayaa qiso kale ayuu inoogu sheegayaa oo ku saabsan nebi lo odhan jiray yuunus lo odhan jiray nebigaas waxaa lo odhan jiray yuunus ibnu matta baa lo odhan jiray yuunus ibnu matta ta'duna waa shidan tahay nebiguna calayhi asalaatu wasalaam wuxuu idhi laa yenbagii licabdin an yaquula ana khayru min yuunus ibni matta xadiiska saxiixa uma suuragal aha oo mid u habboon ma aha ama u bannaan addoon inuu yidhaahdo anaa ka khayr badan yuunus ibnu matta markaa nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu sheegay yuunus ibnu matta in la odhan jiray haddaba waxaa mashhuuroo caana culammada qaarkood inay yidhahdaan matta waxaa la odhan jiray hooyadii baa la odhan jiray marka hooyadii baa loogu abtiriyey laakiin qowlkaasi saxiix ma ahee sida saxiixii waxa weeyaan in aabbihii matta la odhan jiray saas aawadeed ayaa cabdullaahi bnu cabbaas wuxuu yidhi matta waa ismu abiih yuunus aabbihii ayaa magaciisa matta la odhan jiray asalkana nisbada waxa ahoo khaalib ah oo sida faraha badan li ay tahay in aabbaha lagu abtiriyo ayaa haaliba oo waxa weeye fara badan sidii asalka ahayd ee khaalibka ahayd wax khilaafsanoo ka duwaya haddaan lahaynna in khilaafal asli lagu xambaaraa sidii khaalibka iyo asalkaba ahayd si khilaafsan in lagu xambaaraa waxay noqonaysaa dee midaan sax noqonayn waxaa asalka looga weecan kari lahaa haddii deliil la hayo deliil asalka ka weeciyana ma hayno yuunus saaxibulxuut waa la yidhi dannuunna waa la yidhi wa dannuuni id dahaba mughaadiba wuxuu kaloo allah yidhi fasbir lixukmi rabbika walaa takun ka saaxibi alxuuti id naadaa wa huwa makduum saaxibuulxuut labada markaa dannuun iyo saaxibulxuut labaduba waxay noqonayaan waa kii kalluunka u saaxiibka ahaa suxbadana waxaa loo jeedaa waa liqitaankii uu markaa kalluunku liqay ayaa markaa laga tilmaamaya ee caloosha nibiriga ama caloosha kalluunka u galay ayaa laga tilmaamaya muddadii ku sugnaa dee nooc suxbii inay jirto saasaa loogu iطlaaqa taana waxay ku tusinaysaa ficilka ruuxu ku dhex sugan yahay in waxa weeye markaa loo nisbayn karo oo waxa weeye saaxibu kada haddii shaygu shay hariiba yahay in la odhan karo taasina markaa dhib ayna lahayn nebi yuunus calayhi salaatu wasalaam qowm baa loo soo diray qowmkii waa u digey waxbuu u sheegay qowmkii waa maqli waayeen waa beeniyeen qowmkii markay maqli waayeen oo ay beeniyeen ayaa waxaa loo sheegay in qowmka halaaggu u iman doono markaa dabeedna wakhtigii halaagga weliyadaan la gaadhin ayaa waxa weeye ayaa waxa dhacday in yuunus yadan weli la amrin inuu qowmka ka dhex baxo ayuu isagu baxay oo dabeedna markaa doonni ayuu helay badda taagan doonnidii buu raacay waana u sheegay haddii markaa ay rumayn weydaan ciqaab baa idin iman doona cadaab baa idinku dhici doona qowmkii markii hore may rumayn amaaraad bay arkeen yuunus bay dooneen way waayeen yuunus markay dooneenee waayeen ayay markaa waxay xaqiiqsadeen cadaabkii inuu imanayo markaasay bannaanada u baxeen markaasay xoolihii soo saareen markaasay waxa weeye markaa yacnii waxay kala saareen yacni maqashii iyo xoolihii kale ayay kala sooceen si ay markaa iyaguna u alaamaan hooyooyinkii ubadkoodii bay kala saareen bay culammada qaarkood yidhaahdeen bannaankay u baxeen dhammaantood toobad bay markaa muujisteen ilaahay bay u toobad keeneen tawxiidkii ugu baaqaayey iyo iimaankii ugu baaqaayey yuunus ayay la yimaadeen ilaahay bay markaa baryeen oo u tadarruceen oo u ibtihaaleen bannaanka iyagoo u baxay kurbadii buu allah ka fayday kurbadii ayuu ilaahay ka faydo cadaabkii kuma dhicin qolo cadaabkii ku soo dhow yahay oo cadaabkii inuu ku dhaco halis ay u tahay oo la badbaadiyeyna waxaa jiray qowmu yuunus keli ah allah wuxuu yidhi falowlaa kaanat qaryatun aamanat fanafacahaa iimaanuha ilaa qowma yuunusa lamaa aamanuu kashafnaa canhum cadaaba alkhizyi fi lxayaati addunya kashafnaa canhum cadaaba alkhizyi fi lxayaati addunya wamatacnaahum ilaa xiin yacni ma jirin qaryo bimacnaa ehel qaryo deggan oo rumaysay oo iimaankeedu anfacay markuu cadaabkii u yimi qowmu yuunus mooyaane qowmu yuunus iyagu markaa waa anfacay iimaankoodii oo ilaahay markaa kurbadii waa ka fayday markii ay rumeeyeen kashafnaa canhum cadaaba alkhizyi fi lxayaati addunya muddona waa loo raaxiyey nebi yuunus calayhi asalaatu wassalaam maadaama amar ilaahay aanu ku bixin oo ay ahayd amarka ilaahay inuu sugo oo marka la ka bax inuu ka baxay ahayd degdeggaa uu ka degdegay oo amarkii aanu sugin ayaa waxaa lagu imtixaanay doonnidii uu raacay inay ku sigato inay qarqoonto markay doonnidii ku sigato inay qarqoonto ayay waxay yidhaahdeen kuwii naakhuudayaasha ahaa sababta doonnidu marka waxa weeye ay inoo sigtay inaynu ku qarqoonnaa waxay tahay addoon baxsada sayidkiisa ka cararaya baa inagu dhex sugan aan qori tuuranno qori tuuradkaa ka uu ku dhaco baddaa la dhigayaa xaaladda caynkaasa taasaa la ysla qaatay waxay noqotay qori tuuradka ka qayb gal waa xaalatu diraar waa iddiraar weeye waa qori tuurtay oo qori tuuradkii buu la galay isagaa qori tuuradkii ku dhacay waa qaadeenoo badday ku tuureen bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waa ku celiyeen saddex goor bay ku celiyeen mar walba isagu ku dhacay markii dambe isagaa isku tuuray waa arrin baciida in la yidhaahdo saddex goor baa lagu celiyey waayo ku celinta lagu celinaayo dadkii markaa qorituuradku ka baaqday raalli ku noqon maayaan ha lagu celiyo oo ruux waliba wuxuu odhanayaa hadda anigu tan waa ka badbaaday hadduu aniga igu dhaco sida qofka kale loogu celiyo in laygu celiyo miyaan xaqu lahayn ka saddexaad hadduu markaa mid kale haddana ku dhaco sida markaa labadii hore loogu celiyey anigana laygu celiya miyaanan xaqu lahayn maxaa iyagana loogu celinaya anigana laygu celin waaye yacni waxa weeye waa arrin baciida in la yidhahdo saddex goor baa lagu celiyey waa midda labaade waa arrin baciida in la yidhahdo nebigaa isku tuuray badii waayo yacni arrinka noocaasa isagu markaa inuu ficliyan u sameeyaa waa arrin baciid ah arrinkana waa arrin khatar ah oo bad isku tuurka arrin ku saabsan waa arrin markaa waxa halaag sababi kara nebina markaa naftiisa inuu u tacriidiyo yani sabab alhalaag oo markaa waxa weeye isagu isku tuuro waa arrin markaa waxa weya aan markaa noqonayn mid saxa aan noqonayn saas aawadeed sida saxiix waxay noqonaysaa yani qorituuradka markii la sameeyey qorituuradkina isaga ku dhacay iyagaa ku tuuray baddii baddii markii lagu tuuray nibiri weyn baa sidaa u liqay maba calaalinba qalam calooshuu ku riday isagoo nool buu wuxuu tegey caloosha nibiriga halkaa isagoo calooshii nibiriga ku sugan ayuu ka tasbiixsanayey laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin ayuu ku celcelinayey fanaadaa fi ulumaati an laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin mugdiyaal dhexdood buu ka dhawaaqayaa goortu hadday habeen tahay mugdigii habeenkaa jira hadday daruuro leedahay cidhku mugdigii markaa daruurahaa jira hadday gudcur tahay mugdigii gudcurkaa jira yacni markaa badda markaa mugdigeedii baa jira kalluunkii markaa waxa nibirigii baddii buu dhex galay hadduu doono gunta badduu iska tegayaa ya mawjadaha kala sarreeyaa yacni mugdiyaal bay faa'iidaynayaan calooshii nibiriguna markaa mugdi kaley leedahay mugdiyaal gudahood buu ka dhawaaqay an laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin waa tawxiid uu ilaahay keliyeynaayo waa tasbiix oo allah u tasbiixsanayo xumaan ka nasahayo waa ictiraaf bidulm ya yani waa xadgudub qirasho uu qiranayo subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin nebiyada shay yare hadduu ka dhaco shaygaa yar baa iyaga la weyn oo wax cadiimoo weyn marka agtooda ka ah marka xataa dalamtu ma odhan oo ficil kuma keenin inii kuntu min aldaalimiin ya kaannahu marka waxaa weeye yani sifo ay u tahay markaa dulmigu inii kuntu min aldaalimiin daalimiintaan ka mid ahay buuhi dalamtu xataa ma odhanoo hal mar baa dulmi iga dhacay xataa ma odhan yani waxa weeye shayga yar ee nebiyada ka dhaca way weynaysanayaan taasuu ku celcelinaya ilaahay wuxuu inoo sheegayaa inuu ilaahay badbaadiyey oo ka soo samata saaray halkaa inuu ka soo badbaadiyo ka soo samata saaruu allah inoo sheegayaa ee haddaanu tasbiixsan lahayn oo dikrigaa la iman lahayn oo odhan lahayn laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin aanu odhan lahayn oo ku celcelin lahayn caloosha nibirigaasu ku sugnaan lahaa ilaa qiyaamada oo ilaa qiyaamada nibirigu miyuu baaqi noqon lahaa culammadu waxay ka qaateen haddii markaa nebi yuunus ku sugnaan lahaa halkaas calooshaa nibirigu mid baaqiyoo jirtay noqon lahayd ilaa maalinta qiyaamada hadduu markaa yuunus ku sugnaan lahaa lalabisa fii batnihi ilaa yowmi yubcasuun waxaa laga qaadanaya wakhtiyada kurubaadka in xagga ilaahay loo noqdo oo markuu qofku kurbo dareemo inuu ilaahay xaggiisa u noqdo saas aawadeed ducadaa uu ku ducaystay nebi yuunus waxaa innagana mashruuc inoo ah oo sunno inoo ah inuu ku ducaysanno dikrigaa uu la yimi duco sariix ayaanu ahaan ee macno ahaan buu duca u dhacayaa macno ahaan ayuu duca u dhacayaa saas aawadeed buu allah wuxuu yidhi fastajabnaa lahu wanajaynaahu min algham wakadalika nunji lmu'miniin waa ka ajiibno waa ka aqbalay buu allah yidhi marka waa ducaa la aqbalay waxaanu ka badbaadinnay hammigii iyo kurbadii sidaasoo kale ayaannu u badbaadinaynaa oo u nabadgelinaynaa mu'miniinta xadiis waxaa lagu soo wariyey yacnii ruux kasta oo ku ducaysta ducadii nebi yuunus ku ducaystay oo kale ku ducaysta yacni kurbadii waa laga badbaadiyaa oo waa laga saaraa waxaa markaa laga qaadanayaa oo fawaa'idda lagala baxaayo ka mida nebi yuunus inuu ilaahay ammaanay oo allah wuxuu yidhi wa inna yuunusa la mina almursaliin maqaamka risaaladuna waa maqaam sarreey wey marka waa in layska jiraa nebi yuunus in wax laga sheego nebi yuunus in wax laga sheego ama la dhaliilo waa in aad yo aad laysaga jiraa rasuul ilaahay buu ahaa rasuulladuna waa fadli badan yihiin waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mida addoonku inuu baxsadaa inaynay bannaanayn id abaqa ila alfulki almashxuun waayo ibaaqa maxaa loo isticmaalaa ibaaqa waxaa loo isticmaalaa addoon sayidkiisa ka cararaya amar ilaahay maadaamaanu ku bixin iyadoo ilaahay aanu amrin inuu baxo maadaama u baxay waxaa laga soo qaaday inay tahay macna alibaaq yacni saasoo kale inay taa laga soo qaaday waxaa kaloo laga qaadanaya yacni mukhaalafadu ama cisyaan haddii lala yimaado in cuquubo uu sababo inuu sababayo cuquubo ayaa laga qaataa waxaa kaloo laga qaadanayaa qurcadu asal inay sharciga ku leedahay qori tuuradku oo ahlucilmigu waxay yidhahdeen saddex nebi ayaa qori tuurtay nebi yuunus waa qori tuurtay waa innaga halkan ku haynaa waxaa kaloo qori tuurtay nebi zakariye ayaa qori tuurtay allah waa inoo sheegay oo suuratu aali cimraan ayuu allah inoogu sheegay id yulquuna aqlaamahum ayuhum yakfulu maryam waxaa kaloo qori turtay nebi muxamed calayhi asalaatu wassalaam kaana idaa araada safaran aqraca bayna nisaa'ih markuu doono safar inuu safro dumarkiisa waa u qori tuuri jiray oo ta raacaysa qori tuur bay ku raaci jirtay intuu u qori tuuro ayaa ta qori tuurkeedu soo baxo ayaa raaci jirtay culammadu waxay ka qaateen masaa'il sharci ah waxay yidhaahdeen ninku haddii waxa weeye dhowr dumara leeyahay oo uu mid isagu kaxaysto iyadoo qori tuurad aanu ku kaxaysan muddadaa uu la maqan yahay waa inuu tii kale u qalleeyaa habeen dhexeedii waa inuu u qalleeyaa muddadaa waa in la tiriyaa dabeedna markaa waa inuu u qalleeyaa oo qalle ula yimaadaa laakiin haddii qori tuurad arrinkaasi ku dhaco oo intuu u qori tuuro ta qori tuurka ku soo baxda uu kaxaysto markaa wax qalle la yidhaahdo ka imanaya ma jiro ahlucilmigu saasay ka qaataan oo ay markaa waxa weye ahlucilmigu sheegeen marka saddex nebi baa qori tuurtay ta kale adillo kale iyo axaadiis kalena weliba waa leedahay oo nebigu sala allahu aleyh wasalam waxaa ka soo aroortay nin inuu ku dardaarmay in addoommadiisa la wada xoreeyo lix addoon buu lahaa xoolo kalena maba lahaynba markaasuu haddaan dhinto lixdiinuba xor baatihin markuu sidaas iyadaa yidhi waxay noqonaysaa macna alwasiya waayo shay kastoo maal ku tacalluqa oo dhimasho lagu xidhay waxay noqonaysaa wasiyay noqonaysaa waa fii macna alwasiya nebigu sala allahu aleyh wasalam lixdii addoon ayuu u qori tuuray wuxuu u qaybiyey saddex qaybood laba iyo laba iyo laba qori tuur buu u sameeyey ciddii qori tuurka ku soo baxo inay xor noqonayso ayaa xornimadii u sugnaanaysa ninkanna wuxuu ka dhigay dee inuu yidhi markaa waxa weeye dib baa ka xor tihiin oo waxa weeye alcabdulmudabbar waxa la yidhaahdo yacni haddaan dhinto markaa waxa weye xor baa tihiin marka dee lixda addoon suludkoodu waa maxay waa laba saddex meelood marka loo qaybiyo waxay noqonaysaa laba iyo laba iyo laba wasiyadii wuxuu u xaq lahaa maalkiisa ulu ya marka ulukii marka maadaamuu laba noqonayo saddex meelood buu nebigu u qaybiyey laba iyo laba iyo laba waa u qori tuuray labadii qori tuurku ku soo baxay inay xor noqonayaan ayuu nebigu xor ka yeelay kuwii kalena addoonnimadu ku baaqi yeelay xadiis kale waxaa ku soo aroortay laba nin oo khusuuma ka dhaxaysay oo maal marka waxa weeye dhaxala isku haystay dhaxalkaasina xoogaa uu indiraasay ayuu nebigu wuxuu ku yidhi idhabaa watawahaya alxaqa uma stahima yacni taga labadiinnuba xaqa ku dadaala sida cadaaladdiiyo xaqu yahay inaad maalkii u kala qaadataan kadibna markaa uma istahimaa qori tuurta uma liyuxallil kullu waaxidin minhuma lisaaxibih mid waliba ha u xalaaleeyo ka kale wixii ka raacay axaadiistaa lafteedu waxay faa'iideynaysaa qori tuurku markaa inuu jiro saas yadaabay faa'ideynaysa marka adilada caynkaasaa laga qaataa haddaba qorituurku meel walba ma galo wuxuu galaa markaa wixii loo siman yahay ayuu galaa ama waxa weeye wixii xuquuqdii isdixaam ka dhaco ama waxa weeye markaa loo siman yahay aan la kala lahayn ayaa loo qori tuuran karaa masalan oo kale waata xadiiskii ku soo aroortay low yaclamu nnaasu maa fi ladaani wasafi alawal bimacnaa adaanka iyo safka hore haddii dadku si kale aynay ku heli karayn inay u qori tuurtaan mooyaane way u qori tuuran lahayn calaa kulli xaal adillo badan baa ku soo aroortay waxyaalihii xuquuqee la kala leeyahay ee aan loo sinnayn qorituurad baa lagu kala helayaa sax noqon mayso khamaar bay markaa noqonaysa oo qofkii qunmi iyo qurmi dhex yaallo waxaasna ay tahay yacni waxyaalihii markaa la kala lahaa ee la kala garanayay meel walba markaa ma gelaayo qorituuradku ee wixii loo siman yahay ama wixii xuquuqe isdixaam ka dhaco ama loo siman yahay aan loo kala xaq lahayn sida kale ee si kale lagu garan waayo sida loogu kala xaq leeyahay baa qorituuradka lagu kala saaraya laakiin wixii markaa mid u xaq leeyahay midna aanu u xaq lahayn waa ka qori tuuranaynaa ka u soo baxaa yeelanaya ta noocaas waxay noqonaysaa midaan bannaanayn haddaba masaladan ku saabsan waxa weeye haddii doonnida ay ku sigato inay qarqoonto ahlucilmigu waxay yidhahdeen tanoo kale wixii dad ku saabsan macsuumiina oo dhiiggoodu dhowran yahay waa qori tuuranayaan sharcigeenna mid ku sugan maaha ama sharcigeenna inooguma bannaana shareecadii nebi yuunus inay ku bannaanaataa ka dhalan mayso shareecadeenna inay ku bannaan tahay marka mid innaga inoo bannaan ma aha doonnidu haddii ay ku sigato inay qarqoonto oo miisaanka iyo culayska ay la qarqoonto culammadu waxay yidhaahdeen wixii markaa maala ee saaran ayaa markaa lagu khafiifinayaa oo badda la dhigaya maalkana waxaa loo kala hormarinayaa siduu markaa waxa weye u kala liito oo wixii mood ah ee culus ayaa markaa waxaa la qaadaya oo markaa waxaa lagu ridaya wixii nool ah xoolo nool oo kale iyaga waa laga dambaysiinaya waxaa la hormarinayaa xoolaha markaa waxa wixii mood ah baa la hormarinaya ama raashin saaran ama alaabo saaran oo culus iyo wixii la mida kuwaasaa la horraysiinaya badda la dhigaya haddii miisaankii waxa weeye weli ay u baahan tahay in laga khafiifiyo xoolaha markaa nool ee saaran ayaa markaa waxa weye qadar ka mida la dhigaya hadday wada keensato in la wada dhigo waa la wada dhigaya dadka aadamiga ah dad aan macsuumiin ahayn oo dhiiggoodu dhowrnayn hadday ku jiraan yacni waxa weeye markaana iyaga waa lagu xijinaya laakiin dadkii macsuumiinta ee dhiiggoodu dhowrnaa qorituurad baynu ku kala saaraynaa cidda badda la dhigi iyo ciddaan la dhigin innaga mid inoo sharciya ma aha ayay markaa ahlucilmigu ay markaa yidhaahdaan yacni waxa weye kutubta tafaasiirta qaarkoodna waa sheegaan masalada noocaasa waa tilmaamaan ilaahay wuxuu inoogu sheegayaa nebi yuunus in lagu soo tuuray bannaankii badda u dhowaabaa lagu soo tuuray isagoo xanuunsanaya fanabadnaahu bilcaraa'i wa huwa saqiim allah wuxu uhi waxaanu ku soo tuurnay khoorrigii badda ee bannaanka ahaa ayaanu ku soo tuurnay isagoo xanuunsanaya ayaanu ku soo tuurnay haddaba waxaa jirta aayad kaleoo allah inoo sheegaayo lowlaa an tadaarakahu nicmatu min rabbihi lanubida bilcaraa'i wa huwa madmuum nicmo ilaahay inay soo haleeshaa haddaynay ahaan lahayn mid jirta way jirtaayoo way soo haleeshaye waxaa lagu soo tuuri lahaa khoorriga badda isagoo la dhaleeceeyey baa lagu soo tuuri lahaa laakiin wuxuu kaga badbaaday isagoo la dhaleeceeyey in khoorriga badda lagu soo tuuro nicmada ilaahye soo haleeshay daraaddeed ayuu kaga badbaaday in lagu soo tuuro isagoo madmuum ah marka labada aayadood miyaynan iska hor imanayn aayaddan iyo aayaddaas see loo kulminaya ahlucilmigu waxay yidhaahdeen aayadda mid walba qayd baa ku sugan tan waxaa lagu qayday wa huwa saqiim qaydkaasaa lagu qayday fanabadnaahu bilcaraa'i wa huwa saqiim waxaa lagu soo tuuray bannaankii u dhowaa badda u dhowaa isaga oo buka oo xanuunsanaya a lagu soo tuuray isagoo xanuunsanaya ayaa lagu soo tuuray aayadda kalena waxaa ku sugan lowlaa an tadaarakahu nicmatu min rabbihi lanubida bilcaraa'i wa huwa madmuum haddaan nicmo ilaahay soo haleeli lahayn khoorriga badda waxaa lagu soo tuuri lahaa iyo bannaanka badda u dhow isaga oo la dhaleeceeyaa lagu soo tuuri lahaa laakiin naxariistii ilaahay baa soo haleeshay iyo nicmadii ilaahay baa soo haleeshayoo laguma soo tuurin isagoo madmuumee waxaa lagu soo tuuray isagoo saqiim ah isagoo khayra madmuum ah ayaa lagu soo tuuray imtinaacu wuxuu u dhacayaa xagga qaydka ayuu u dhacayaa wasfigaa wa huwa madmuum ayuu u dhacayaa waxay yidhaahdeen culammadu waxaa laga qaadanayaa aayaddan lowlaa an tadaarakahu nicmatu min rabbihi lanubida bilcaraa lowlaadani waa imtinaaciya marka imtinaaca arrinkaasi inaanu jirayn waxaa laga qaadanayaa xarafkan imtinaaca faa'iideynaya xarafka imtinaaca faa'iideynaya jumlada xaaligaa buu ku dhacayaa jumlada xaaligaah ayuu ku dhacayaa ee jawaabta kuma dhacayo bimacnaa qaydka jawaabtu leeduhu ku dhacayaa laakiin jawaabta lafteeda ku dhici maayo oo waxaa la yidhahdaa nafyigu wuxuu u dhacaa ama qaydka iyo muqayadka labadoo isla jira ama qaydka keliya u dhaca marka macnaha waxaa looga jeedaa haddii nicmo ilaahay inay soo haleeli lahayd aynay jiri lahayn way jirtaaye waxaa lagu soo tuuri lahaa bannaanka badda u dhow xaal la dhaleeceeyey laakiin maadaama naxariista ilaahay iyo nicmada ilaahay ay soo haleeshay laguma soo tuurin isagoo madmuume isagoo saqiima lagu soo tuuro hayra madmuum ah isagoo khayra madmuum ah ayaa lagu soo tuuray marka macnuhu saasuu u dhacaya xataa nafyadaba waa ku dhacdaa imka ashyaada la nafyinayo wakhtiyada qaarkood baa nafyigu wuxuu u dhacaya xaalka keliya ama qaydka keliya siday culamada qaar ka cabiraan wamaa khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahuma laacibiin ilahay wuxu uhi maanu abuurin cidharki iyo dhulka iyo waxa u dhexeeyaba xaalaannu ciyaarayno maanu abuurin inuu ilaahay abuuray cidharkiiyo dhulkiiyo waxa u dhexeeya waa jirtaa laakiin maxaan jirin inuu laacibiin ahaabaa markaa jirin inuu ciyaarayaan jirin marka nafyigu wuxuu u dhacayaa keliya yani xaalka qaydka ah oo laacibiin ayuu u dhacayaa wa ilaa asalka khalqigu waa jiraayo waa xaq inuu ilaahay abuuray cirarkiiyo dhulkiiyo waxa u dhexeeya waxaa la mid a wamaa khalaqna alsamaaa waalarda wamaa baynahuma baila inuu abuuray waa jirtaa laakiin inuu khalqi baila abuuray ayaan jirin abuuris baila inuu abuuraan jirin ama bail daraaddeed inuu abuuraan jirin marka waxaa weeye annafyu lilqaydi la lilmuqayadi ama annafyu lilxaali yani marka xaalka oo wasfiga ah ayaa markaa u dhacayaa yani qaydka ayuu u dhacayaa nafyigu taasoo kale ayay markaa shabbahdaa ilaahay wuxuu inoo sheegayaa inuu u soo saaray yunus geed buu u soo bixiyey markii hore geed meesha ku yaallay ma ahayn markii yuunus halkaa lagu soo tuuray dabadeed baa geedkan loo soo saaray isla markiibana laga yeelay mid weynoo hadhaynaya geedku wuxuu ahaa yaqdiin buu ahaa yaqdiinka culammadu waxay yidhaahdeen bocor baa la yidhahdaa waa geedka qarciga ama addubbaa waa ka bocorka la yidhahdo wey waa geed marka hore aan sare u bixinoo sare isu taaginoo wax hadhaynin sida xabxabka iyo unuunka iyo ayuu la mid yaho dhulku goglamaa marka hore kuwaasuu la fasiila yahay oo sidaasoo kale u goglamaa laakiin calaa khilaafi alcaada looga dhigayo geed markaa taagan oo markaa waxa weeye hadhaynaya ayaa looga yeeloo saraa looga qaaday markaasuu intuu markaa sare isu taagoo jirid isku taagay ayuu sidaa isu faafiyey korkiisii waxaana ku sugnayd ba yidhahay xikmad gaaroo geedkaa duqsigu iskuma taaga baa layidhi jidhkiisina maadaama uu ku sugnaa caloosha nibiriga wakhti uu ku sugnaa wuxuu noqday mid waxa weeye korkii laftiis yacni markaa waxa weeye uu jilicsan yahay markaa duqsigiiyo waxaasoo kale waa dhibayaan saas aawadeed duqsiga isku taagi maayo geedkan baa ka celinaya geedkanna caleemo balballaadhan buu leeyihi xaggaana waa hadhaynaya xaggaana waa hadhaynaya marka waxa weeye waxay ku tusinaysaa siduu ilaahay cidduu doono u ilaalinayo ayay ku tusinaysa wa ambatnaa calayhi shajaratan min yaqdiin calool nibiri cid gashuu ilaahay ka soo saaro haddana dib u nooleeyey taasna waxay ku tusinaysaa awoodda ilaahay siday u weyn tahay ayay ku tusinaysa nebi yuunus mar damba haddana waxaa loo diray qowm kalaa loo diray waxaa loo diray ummad fara badanoo boqol kun ka badan baa loo diray markaasaa ummaddii dambe loo diray way rumeeyeen ilaahayna waa u raaxeeyey wakhti ayuu markaa u raaxeeyoo daayey yacni qowmkaas allah wuxuu yidhi wa inna yuunusa yuunus la min almursaliina rasuullada lasoo diruu ka mid ahaaday la min almursaliin rasuullada lasoo diray buu ka mid ahaaday id abaqa ay udkur waxaad xustaa id abaqa goortuu cararay ila alfulki doontii u cararay almashxuuni buuxday uu cararay doontaasuu raacay fa saahama waa qori tuurtay yani doontii baa la socotay markii dambey ku sigatay inay qarqoonto markii dambe waxay yidhahen addoon soo baxsadaa inagu jira say doontaba ha noqotay calaa kulli xaal waxay yidhaahdeen addoon baxsadaa inagu jira marka waxay waa inu qori tuurannaa fa saahama waa qori tuurtay yuunus fa kaana wuxuu noqday min almudxadiin kuwa laga qaalib noqdee qori tuuradkii lagaga guulaystuu ka mid noqday daxdiga asalahaan maxa laha simbirixada la yidhahaa mudxad waa mid la simbiririxiyey kaannahu laga simbiririxiyey can idafar inuu guulaysto laga simbirirxiyo kale asalka mudxad waa kii la simbirirxiyey waa kii la simbirirxiyey waxaa see looga jeedaa yani waxa weeye waa mid laga guulaystay oo qori tuuradkii laga helay faltaqamahu alxuutu baddii baa lagu tuuray faltaqamahu waxa liqay alxuutu kalluun weyn oo nibiriya baa liqay wa huwa muliim wuxuu markaa nibirigaasi liqay walxaal huwa isagu muliim ay aatin bimaa yulaamu calayhi uu la yimi wax lagu canaanto uu la yimi ayuu nibirigaasi liqay waxaa kale jira maluum iyo muliim maluum waa mid la canaanto muliimna waa mid la yimi wax lagu canaanto ya waxaa la yidhaahdaa ruba laa'imin muliim fara badana mid wax canaananayo isagu wax lagu canaanto la yimi ruba laa'imin muliim waxaa kaloo la yidhahdaa ruba maluumin lam yati bima yulaamu calayh fara badanaa mid la canaananayo canaanay ku dhacayso oo wax lagu canaanto aan la iman marka muliim waxa weeye waa mid aatin bima yulaamu calayh waa mid la yimi wax lagu canaanto ama ha la canaanto ficlan ama yaan la canaananay wax lagu canaanto hadduu la yimaado waxaa la yidhahdaa muliim baa la yidhahdaa marka ma aha mid kastoo maluum ahi inuu muliim yahay maaha ruba maluumin laysa bimuliim mid la canaanta fara badana oo wax lagu canaanta aan la iman falowlaa annahu kaana min almusabbixiin ay falowlaa kownuhu ahaanshihiisu haddaanu ahaan lahayn min almusabbixiina kuwa tasbiixsanaya inuu ka mid yahay haddaynay jiri lahayn ahaanshihiisa musabbixiinta uu ka mid yahay kuwa tasbiixsade uu ka mid yahay haddaynay ahaan lahayn mawjuudun mid jirta haddaynay ahaan lahayn jawaabu lowlaa waa lalabisa weeye mubtadaha lowlaa ka dambeeya khabarkiisa sida badan waa la xadfaa wa bacda lowlaa haaliban xadfu lkhabar xatmun marka mawjuudun buu khabarkii noqonaya ahaanshihiisu musabixiinta ka mid ahaaday haddaanu ahaan lahayn mawjuudun mid jirta haddaanu ahaan lahayn way jirtaa inuu musabixiinta ka mid ahaaye lalabisa wuu sugnaan lahaa fii banihi ay fii bani alxuut nibriga calooshiisu ku sugnaan lahaa ilaa yowmi yubcauun ilaa maalinta laysa soo saarayo calooshaa nibirigu ku jiri lahaa maxayan isagoo abuu ku jiri lahaa mise isagoo meytan culamada qaar baa mid bay ka cabiraan yani waxa way culamada qaar yidhaahdeen meytan buu ku jiri lahaa isagoo meyd ah oo yani caloosha nibirigaaba qabri u noqon lahayd fanabadnaahu allah wuxuu ihi waa tuurnay yuunus bilcaraa'i bannaankii badda u dhowaa baanu ku soo tuurnay wa huwa saqiim waxaannu bannaankaa ku soo tuurnay walxaal huwa isagu saqiim uu buko ayaannu ku soo tuurnay wa ambatnaa calayhi shajaratan min yaqtiin waxaannu ka soo bixinnay korkiisa bimacnaa agtiisa oo korkiisa hadhaynaysa shajaratan geed geedkaasoo min yaqtiin bocor ah waa geed marka hore aan sare isu taagin oo sida xabxabka oo kale arlada sidaa ugu goglama laakiin yuunus ilaahay uga yeelay mid sare intuu u kaco hadhaynaya marka bocorkaasaanu korkiisa ka soo bixin oo ku hadhayn wa arsalnaahu waa dirnay ilaa mi'ati alfin boqol kun intii ka ahaataanu dirnay aw yaziiduun bal yaziiduun boqolka kun waaba ka badnaayeenba cadadku mafhuum ma leh markii hore boqolkaa la sheegay markii dambena ziyaado kale inay dheerayd baa laynoogu daray oo la yidhahdo awdu waa bimacnaa bal ilahay inuu wax ka shakiya marnaba ma dhici karto waayo shakigu waa jahli kafaa bishaki jahlan shakigaa jahli ku filan ilaahayna jahli waa ka nasahan yahay shay walba wuxuu og yahay yani cilmi yaqiini abuu ku og yahay cilmi dhab ah ayuu allah ku og yahay marka inaba wax taradudi kuma sugna culamada qaarkood waxay u fasireen aw yaziiduun in la yidhaahdo waa lilibhaam oo in la yidhaahdo innaga laynaga qarinayo waina aw iyaakum lacalaa hudan aw fii dalaalin mubiin cala sabiil ibhaam waa la og yahay cidda hanuunsani nebi maxamed inay tahay calayhi salaatu wasalaam marka maqaasida hadalka wakhtiyada qaar waxaa ka mid a in shay la garanaayo la qariyo oo la yah sidaa ama sidaasuu ahaa iyadoo la garanaayo siduu ahaa waxay kaloo culamada qaarkood yidhahdeen shaki waxaa loogu fasiri karaa nisbada dadka marka lala hadlayo oo leeyahay haddii idinka laydinku odhan lahaa dadka loo diray qiyaasa waa intee marka aragtaan waxaa is odhan lahaydeen tolowma boqol kunbaa mise way ka badan yihiin marka waa binisbati lilmukhaatabiin ayay u dhacaysaa shakigu laa binisbati ila allah xagga ilahay u dhici mayso culamada qaarna saasay u fasireen laakiin waxaa ugu fiican wejiyada wejiga ugu horeeya bal yaziiduun yani markaa daa'in boqol kun oo ahaayo waaba ka badnaayeen boqolka kun fa aamanuu waa rumeeyeen famatacnaahum waa u raaxaynay ilaa xiin ilaa wakhti laga gaadhaayo ayaanu u raaxaynay oo u cimri dheeraynay halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk